faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkani waa redio cadaada waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa aad maqli doontaan waxaagu doroon dagaalamayaasha al-shabaab oo maanta weerar qaraxyo ku bilowda ku qaaday sali ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin deegaana hoostaga magaalada beled xaawo ee gobolka gedow taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed oo maanta kulan la qaatay qaar ka mida saraakiisha ciidanka asluubta soomaaliyeed banaanbax xoogan oo lagu soo horjeeda xargeyga wasiirkai wasaaradda amniga iyo maamulka jubbaland oo maanta gelgelay magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo garab keliya ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika ama sooma howlgalla miinabaaris ah kasii yimi qiibo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose maamulka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo shacabka deegaanadaasi ka codsay inay kala shaqeeyaan horumarka gobolka hiiraan guddiga kumeelgaarka ee sharciga doorashooyinka baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta kulan la qaatay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen maamulka gobolka shabeellaha hoose oo deeq gaarsiiyey dad danyar aha oo ku noolaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose baarlamaanka jubbaland oo kulan ka yeeshay xayiraadda diyaaradaha kismaayo iyo afduubkii wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland intaasaad maqasheen waxay ahaan qodobada ugu doo koroon warka habeene reediyo cadaado goorra u diyaagaruba warkaas uuntaas ka faafaasa
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wanaagsan saaxiibayaal wahnaba talada arbaca soo gelayso taarada ay ku aasaysan tahay saddexda bisha sagaalaad ee sebteembar sannada labaatan toban iyo sagaal warkaasoo faahfaahsan caawaxa la diyaara maxamed axmed aadan haybi waa u mahadsan yahay xasan axmed maxamed iminkana waxaad ku soo dhowaataan warkii oo dhan aynu ku bilownay dagaalamayaasha al-shabaab ayaa maanta weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday saldhig ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin degmada beled xaawo ee koonfurta soomaaliya saabiriin xasan maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haysa wararka ka imaanaya deegaano hoostega magaalada beled xaawe ee gobolka geda ee koonfurta soomaaliya ayaa waxay ku soo waramayaan inay halkaasi saldhigyo ay ciidamada dowladda ku leeyihiin ay weerar ku soo qaadeen rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab weerarkan oo ahaa mid toosa ayaa maanta barqanimadii al-shabaab ku soo qaadeen deegaan labiyo toban kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada beled xaawe ee gobolka geda soomaaliya khasaaraha ka dhashay weerarkaasi ayaa la sheegayaa inuu gaarayo toddoba qof oo dhimasho ah labada dhinac saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in weerarka lagu soo qaaday ay iska difaaceen islamarkaana ay jab xoogan gaarsiiyeen islamarkaana ay dhimasho badan uga tageen saldhigga ay weerarka ku soo qaadeen al-shabaab saraakiish waxay sheegeen inay ka warqabeen weerarka al-shabaab ku soo qaadeen iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada al-shabaab qaar ka mida deegaanadaasi ay ka wadaan ma jiro wax wara oo ka soo baxay al-shabaab oo ku aadan weerarka ay maanta qaadeen maalmihii u dambeeyey ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa howlgallo ka waday qaar ka mida gobolada dalka taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa maantay kulan la qaatay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka asluubta soomaaliyeed kulanka oo looga hadlay dardargelinta howlaha iyo xaaladaha maxaabiista ku xihan xabsiga dhexe ee soomaaliya waxaa ka qaybgalay taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan waxa uu munaasabadda ka sheegay inay ka shaqayn doonaan howlaha horyaalla islamarkaana ay ka mid tahay kawarqabka maxaabiista ku xihan xabsiyada ay gacanta ku hayaan ciidanka asluubta soomaaliyeed dhanka kale taliyaha cusub ee ciidanka asluubta ayaa booqday dhammaan xaafisyada ay ku shaqeeyaan saraakiisha ciidanka asluubta soomaaliyeed islamarkaasna waxa uu ku dhiirigeliyay sida wanaagsan ay shaqadu wadaan marka horena maxaa loo baahanya inaad adiga nafsadaada ka shaqaysid askari qurux badan inaad noqotid dharkaaga toosisid dishbiliinkaaga ka bacdi aad toosisid oo askari lagu xisaabtamaayo ummadda maanta markay aragto wallaahi meeshaan ciidan baad askariyaa taagan askariga saan u dhisan yaa waay asluub waayaan rabnaa micni saraakiisha waxaan farayaa askari kasta oo asluub ah askari kasta oo asluub ah inaad soo xaraysaan meesha uu jiro ka soo xaraysaan waa camar si gaaraana waa u wada hadli doonaa banaanba xoogan oo looga soo horjeedo xariggii loo geystay wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland ayaa maanta ka dhacay magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose cabdicasiis khayre ayaa warkan ka soo diray dhobley
magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa maalintii labaad waxaa si toosa uga socda mudaharaadyo looga soo horjeedo xarigga mudane cabdirashiid janan oo ah wasiirkii amniga dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland dadkan ayaa ka caraysan xarigga ulakaca ee dowladda dhexe ee soomaaliya u geysatay wasiirka amniga waxayna socdaal ku marayeen wadooyinka magaalada dhoobley iyagoo cod dheer ku leh cabdirashiid ha la sii daayo ugu dambayntii qaar ka mid a dadweynihii mudaharaadayay oo t v-ga dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland la hadlay ayaa dowladda soomaaliya ku eedeeyey xarigga wasiirka una sheegay inay tahay wax foolxumo oo laga xishoodo xarigga loo geystay wasiirka amniga dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland mudane cabdirashiid janan kani waa inaad soo sii daysaa haddaad danaysta tahana danaystanimada aad tahay annagoo naag iyo niman iyo kabiir waa kuu soo garab saaranahay waana kugu soo soconnaa barta aa joogtid haddaad soo sii daynin cabdirashiid haddaa cabdirashiid soo sii daynin bartaa taan tahay naasoo saamaaho naa ku soo maqaadanayno cabdirashiid haddii la soo daan waayo waa halyeenkayni waa halyeenkayni waa in la soo daayaan si dhaqso
waa su-aal reer jubbalandow soomaaliya waa su-aal afar saddex isbuuc ka hor wasiirka amniga wuxuu ka yimid muqdisho waxaa la yidhi waa nasuubaa tahay dembi melihid waa kii la soo dhoweeyey waa kii hoteelada casriga la geynhayey shalayna ma muxuu ahaa ma haliyey buu ahaa maantana ma dambiila baltaa ha la isweydiiyo waa shan iyo toban beri ka hor buu muqdisho ka yimid wasiirka amniga jubbaland masar janan isaga oo ay jubbaland ay howlo u dirta shaqaa villa soomaaliya way soo dhoweysay cabdulaahi farmaaja soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha soo dhoweeyey waa la soo sagootiyey shalayna ma haliyey buu ahaa maantana ma tuug baa ma dambiila maya wasiirka wasiirka amniga jubbaland waa haliyey waa haliyey soomaaliyeed oo xasaanad leh waa bilad gees buu ka leeyahay jubbaland iyo soomaaliya haddana inuu dhaho cabdirashiid janan baa maxaan ku dhahaye maanta aha dhiigyacab oo dad baabiiyey oo interbool iyo waxaan meesha joogin booliska adduunka loo bandhigi waxaasi waa waxaan shaqaynaynin qaybna xalaal weeye qaybna xaaraan weeye arrintaa inuu ku hadlo waxaanu leenahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan leenahay arrintaani ka fiirsi intaada aan aan samaynin taasina waxay nugu tahay qalad maadaama aan nahay arday oo ka dhigata iskuulka ku yaalla degmada dhobley magaciisana uu yahay dhobley primary school ani ahaan waxaan ka qabaa arrintaasi dood weyn ah ardaydoo dhanna maanta way mudaaraadsan yihiin sababtoo ah maanta waxbarasho aynu iskuulka ugu tagnay waxbarashadiina waa la istaajiyey taasna waa qalad farmaajona wuxuu ku leeyahay midaas qalad banaanbaxayaashan oo ka koobnaan dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa si wada jira uga soo horjeeday xarigga wasiirka cabdinuur xayi xaashi warbaahinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland dhobley jubbada hoose maamulka degmada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa shacabka deegaankaasi ka codsaday inay kala shaqeeyaan horumarka gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cismaan ayaa beledweyne warkaan inooga soo diray gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed axmed ibraahim foodcade ayaa ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay taliyo intii uu xilka haayay waxaana uu sheegay in waxyaabo badan ay qabteen ilaa haatan aan joogno wax baan noo qabsoomay wax aad u fara badan noo qabsoomay Ee, horumar baan ka shaqaynay wax walbaan ka shaqaynay waa meel fiican maraysa Ee, ceelal baan qodnay ee, kanaalo baan samaynay ee, buundooyin baan samaynay aad iyo aad baan mataqaanaa aan horumarka ugu shaqaynay aad iyo aad way fiican tahay meel fiican maraysa Ee, mashaariic fara badan aan ka hirgelinay Ee, sida hadda aan kuu sheegay oo kale waxaa la dhisay gidaaro fara badan oo mataqaanaa oo webiga meelaha biyaha ka- ee, kas ka goosto ee, meelahaas mataqaanaa laga sameeyey iyo waxyaalo fara badan oo la qabtay jira oo mashruuc aad u fara badan aa jira oo wadooyin lagu bixiyey ee, mataqaanaa kaamamka oo qaxootiyaasha lagu maalgeliyey wax badan fara badan aa jira aan qabanaa jira Ee, shaqadii lii idmaday ee aan ku matalayay ee, maamul goboleedka dowladda hirshabelle aan ku matalayay degmada beledweyne si toos aan u qabtay waana socotaa Ee, aad iyo aad baan u hormariyey shaqadayda oo aad baan mataqaanaa aan aniga maaragtay aan ugu ka- ugu qanacsanahay sidoo kale waxuu ka hadlay xaaladda amniga magaalada beledweyne asigoo ugu baaqay shacabka ku nool magaalada beledweyne inay ka shaqeeyaan amniga magaalada Ee, waxaan ugu baaqaa dadka ee, ka maqan magaalada beledweyne magaalada beledweyne boqolkiiba boqol amni waaye wax dhibaato oo ka jira haba yaraatee ma jirto Ee, waa laisku halleyn karaa magaala laisku halleyn karo oo aad iyo aad u wanaagsan waa Ee, waxaan kaloo talin lahay bulshada reer beledweyne inay gacmaha isqabsadaan ee mataqaanaa nabadda ka shaqeeyaan horumarka magaalada ka shaqeeyaan nadaafadda ka shaqeeyaan caafimaad ka shaqeeyaan Ee, sida mataqaanaa hadda ee, garoomada oo kale ee, garoonka mataqaanaa oo oo diyaaradaha waad ogtahay inaad mataqaanaa as- ama xoogaa aad dhibaataysan yahay inay horumarkaas ka shaqeeyaan garoomada dhisaan oo wadooyinka dhisaan oo mataqaanaa ay gacmaha isqabsadaan mataqaanaa u baaqaya guddiga kumeel gaarka ah ee sharciga doorashooyinka baarlamanka soomaaliya ayaa kulan la qaatay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya anise cali xuseen guddiga gaarka ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka baarlamaanka soomaaliya ayaa xalay kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis lafta gareen iyo xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed guddiga ayaa madaxweynaha uga warbixiyey ujeedada ay usoo gaareen baydhabo waxayna guddiga gudoomiyahaasi madaxweynaha u sheegay in uu kulamo ay la qaadan doonaan bulshada reer koonfur galbeed iyo madaxdooda si ay fikrado uga dhiiban lahaayeen doorashada dalka guddigaas ayaa intaasi kadib kulan dood iyo fikrado la isku dhaafsaday la yeeshay golaha wakiilada koonfur galbeed soomaaliya kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekhunameeye iyo labadiisa ku-xigeen guddiga ku-meelgaarka ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka baarlamaanka soomaaliya ayaa ugu horeyntii xildhibaanada u sharaxay qaabka ugu habboon ee doorashada dalka laba kun koob iyo labaatanka ay uga dhici lahayd dalka sharaxaada guddiga kadib waxaa xildhibaanadan ay aad uga doodeen qaabka doorashada dalka ay u dhici lahayd iyagoo su-aalo la xiriira arrimaha doorashooyinka weydiiyey guddiga sida xisbiyada ka dhisan dalka doorashada xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya qaabka loo soo dooran doono gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulqaadir shariif sheekhuna maaye oo madasha ka hadlay ayaa ugu horeyn guddiga ugu mahad celiyey isagoona ku ammaanay howsha wanaagsan oo ay wadaan in ay sii laba jibaaraan cabdulaahi abuukar xaaji gudoomiyaha guddiga ku-meelgaarka ee ee sharciga doorashooyinka baarlamaanka soomaaliya ayaa gabagabadii kulanka soo xiray waxa ayna sheegeen in ay sii wadi doonaan kulamada ay bulshada uga dhagaysanayaan habka ay uga habboon ee lagu wajihi karo doorashada dalka koonfur galbeed aan sababta ugu soo horumarinay in aan wanaag kala kulmayno si ay ugu daydaan maamul goboleedyada kalene sida halkan lagu soo dhoweeyey iyo kulley barnaamijyada dhici doona maalmaha soo socda oon rajeynayna in si fiican loo abaabuli doono inay ku daydaan oo iyagana ay ay waddadaas oo kala maraan ayaan ayaan eh, aan ugu soo horumarnay Eh, madaxweynahooda iyo golada wasiirada iyo iyo dadkooda oo dhan waa shacabkooda waa u mahadcelinaynaa soo dhoweynta iyo maal- shalay ilaa maanta sidii naloo sugayey kolley annaga waxaan nahay guddi kumeel gaar ah oo ka shaqeynaya sharciga doorashooyinka Eh, sharcigaas oo aan rabno sharcigaas oo oo guddiga uu geyn doono baarlamaanka Eh, kadibna aqalka sare loo gudbin doono marka waxaan ku qasbanaanay markiina la magacaabay inaan een, dadka sharciga uu quseeyo soomaalida dhan uu quseeyaa een, ay ka mid yihiin maamul goboleedyada inaan dhegaysanno ra'yigooda waxay ku darsadaan siday wax u rabaan oo aan la dhihin annaga keligeen intaan qol is- is- galnay wax qorqorno oo meelgeyna inaysan noqonin oo madaxda ugu sarreysa madaxweynaha wasiiradiisa baarlamaanka guddoomiyahooda ee civil society-ga waxaasoo dhan inaan sharcigaan u bandhigno ay qaabkay u fikirayaan doorashada inay noqoto inaan warsanno oo kadib aan xogtaas aruurinaan bay dhaba u nimid maantii berri berri dambena kolley waa noqon doonaa Een, jadwalka aad u- uu tayd u yahay uu cariir u yahay Een, annaga waktigana la siiyaa keenaayo oo aad u yar raggaana arkaysaan xildhibaanada waa labadii bilooda fasaxa fasaxa laga qaaday si nafurnimo ah inay ku shaqeeyaan oo labadan bil maadaama sharcigan uu yahay sharci doorashada waddanka dhici doonta labada kun iyo labaatan iyo kowga gogol u ah wafdi ballaaran oo hogaaminayo taliyihii hore ee ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa dhuusamareeb u tegay ka qaybgalka furitaanka shirkadib u heshiisiinta beelaha dega deegaanada galmudug oo lagu wado inuu birita ka furmo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda gobolka galgaduud cabdulaahi warsame roble taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuuryare iyo wafdigan uu hogaaminayo waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb kusoo dhoweeyey saraakiil sare oo ka tirsan hay-adda nisa xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka madax ka socotay golayaasha dowlad goboleedka galmudug iyo qaar ka mida bulshada wafdigan ayaa dhuusamareeb u yimid ka qayb qaadashada howlaha halkan ay ka wada dowladda federaalka gaar ahaan ka qaybgalka furitaanka shirka dib u heshiisiinta iyo in ay bulshada ka dhageystaan dareenkooda iyo baahiyaha ay qabaan sida uu sheegay jenaraal tuuryare oo gudaha garoonka kula hadlay warbaahinta halkan maanta waxaan u imid waa gurigaygii waa meeshii aan eh, ka soo jeeday ayadoo sidaas ah haddana waxaa ka furmaaya shirkii dib u heshiisiinta beelaha soomaaliyeed ee galmudug inaan eh, furitaanka shirkaas ka soo qayb galo oo aan wax ka hambaliyeeyo madaxda shaqada qabatay iyo dadka reer galmudug iyo mas-uuliyiinta reer galmudug ayaan u imid waxaan aad ugu mahad celinayaa madaxda halkan nagu soo dhoweysay oo ay wasiiradu ugu horeeyaan xildhibaanada dadka kale ee sharafta leh oo agaasimayaasha ah aad iyo aad aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan hoos isku waraysan doonnaa waxyaaba kale oo aan u imid oo ah inaan u kuur galo xaaladaha dadka galmudug iyo gaar ahaan shacabka magaaladan dega iyo magaalooyin kale inaan baa- baahiyaalkooda iyo waxyaabaha ay danaynayaan inaan u kuur galo ayaan u imid si aan waxyaabo badan oo aan- aan aan ku fikirayno aan bays uga dhigno warbixinta ayna sii doonaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadkana soo dhoweeyena aad baan ugu mahad celinaynaa cabdulaahi axmed calasow wasiiru dowlaha wasaaradda amniga ee galmudug oo ka mid ahaa xubnaha wafdigan kusoo dhoweeyey garoonka ayaa ku ammaanay wafdiga wakhtiga ay kusoo aadeen maadaama ay socdaan howlo muhiim u ah dhismaha galmudug maanta waxaa garoonka caasimadda galmudug ee dhuusamareeb aan ku soo dhowaynaynaa jara cabdiraxmaan tuuryare iyo wafdi la socdo kuwaasoo ka soo qayb galay shirkii dib u heshiisiinta loo qabtay deegaanada galmudug beelaha ka soo jeedo jananka iyo wafdi waxaa leenahay soo dhowaada waxaad ku soo aadeen wakhti munaasab ah oo loo baahan yahay in galmudug cusub oo sal adag leh in la yagleelo oo aad ka qaataan kaalintii aad ku laheedeen jarnaale soo dhowow soo dhowow soo dhowaan ku leenahay maatinka wafdigan ayaa kusoo beegmay iyadoo sideed iyo afartankii saac ee ugu dambeeyey magaalada dhuusamareeb ay soo gaareen wufuuddii ugu badnayd ee dowladda uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre uuna dhowaan furmayo shirka dib u heshiisiinta maamulka degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa ka hadlay khasaare ka dhashay dagaalkii shalay al-shabaab ay ku qaadeen qaybo ka mid ah gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cismaan ayaa mar kale beledweyne kasoo diray gudoomiyaha degmada jallas ee gobolka hiiraan maxamed nuur dabaashe ayaa ka hadlay dagaal u dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo al-shabaab oo ka dhacay degmada jallas ee gobolka hiiraan wadadan hadda isku xirta buurburta iyo jalalaqsi dhanka bariga ah Eh, runtii markii horeba ay xoreeyeen macawisleyda iyo ciidamada degmada buurburta ku sugan dowladda soomaaliya iyo kuwa degmada jalasiba oo dowladda soomaaliya intaasii shacabka iska kaashteen shacabka buurburtana raashinka lagu gaarsiinayey shacabkii eh, noloshiisana ay ku xirneeday runtii marka marka waxaa halkaa ku sugnaay in badanba oo dadka ay ku maraayeen oo kuwan dhiig miiratada oo dalka iyo dadka iyo diinta islaamkaba kusoo duulay ka difaacay waxaan deegaamada dadka degan oo ciidamada macawisleyda ah oo kaashanaayo labada degmo ciidamo ka yimaado oo guliburta ama jallaqsi oo ciidamo militariga ah hadda maantay ma waxaan ay ula baxeen sakawaadka ay ula baxeen oo dhaca isdhexduunyada dadka ay ku banaysanayeen wax ka mid a ayay bilaabeen maadaama bishii sakada ay dhalatay boobkaas ayagoo la jeedana meeshaas waxaa iskula dhaceen shacabkii xoolaaleyda halkaas joogaan iyaga ciidamada hadda kolley ka dayin kuwii waddada jooga militariga ahaa ama macawisleyda oo labada degmo ka tirsanna meeshaasay dagaal ka galeen hadda halkaas waa lagu dibiyey alqaacidada adduunyada dadkii ay xoolaha ka qaadayna waa laga difaacay sidoo kale waxa uu ka hadlay khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi u dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo al-shabaab hadda meeshaas marka waxaa ku shahiiday runtii dadkii shacabka ahayne saddex boqoodaa ka shahiiday ee meeshaas jooga xoolaha laga boobaayay ciidamadeenna hadda ayaga naftooda dadkaas difaacayna laba qofaa ka shahiiday hadda dhaawacna waa jiraa oo hadda kolley saddex wiilaa ku dhaawacantay ayagana allah caafiyo dhaawacoodu fudud yahay hadda meeshaasna hadda cadowgii waa laga eryey waana laga raacday ciidankeennaana hadda ku sugan iyo shacabkii xoolaha iska lahaa deegaankaas agulba difaacanayo oo ayaga ka difaacaya inay dulmiga ay ku daaq islaameed ay ku qaataan oon kala barka burburta iyo jallasi maadaama burburta jallas ay lixdan kilomitir yihiin waa dhul buurale oo bacaad ah runtii marka aniga waa tagnay meeshaas hadda ayagana halkaas ay dhaawac iyo dhimasho waxay siteen ayagoo ka qaateen oon la carareen aan halkaa tagnay laakiin goobtii ay ku sugan yihiin ciidamadii iyo dadkii shacabkaay oo xoolaha laga xoogaayay iskana difaacayay iyo ciidamadii xoojinaya ama buriburta ka yimi ama jallas joogo waddada difaacay hadda haddana halkii ay ku sugan yihiin annagana kabacdi meydkii waxaas ayaan meesha kasoo qaadnay ayaguna meydkoodii halkaasay u carareen walow hadda khasaaraha inta ayaga gaaray adduunyo aakhira uu ka badan yahay midka hadda dadkan soo gaaray oo barkii aakhirana insha allahu tacaala haddana waxaan jecelnahay inan dadka dhiigooda iyo dheeftoodaba ay u huri doonaan nafta maalka walaalka iyo wadada dhexdeeda inay wadada inay dad bini aadana lagu baan dhinaca kale ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midooda afrika oo iskaashanaya ayaa howlgal waxay ka sameeyeen degmada buluberde maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa deeq gaarsiiyey dad dan yar ah oo ku noolaa deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose shaafic shariif maxamuud maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa gargaara waxa uu gaarsiiyey dadka ku nool qaybo ka mid a gobolka gaar ahaan deegaanka bariire ee gobolka shabeellada hoose ee ay gacan ku-hayntiisa al-shabaab kala wareegeen ciidamada xoogga dalka gargaarkan goobta lagula wareejinayay dadka shacabka ah ee la gaarsiiya ayaa waxaa ku sugnaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo sidoo kale mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim cali najax oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in gargaaro kale ay soo gaarsiin doonaan dadka ku nool deegaanka bariire islamarkaasina loo baahan yahay in gargaar dhaqsaa lala soo gaaro dadka maadaama sida uu xusay dhowaan laga xoreeyey al-shabaab halkaan maanta waxaad markhaati ka tihiin in qoys walba la siiyey raashiin raashiinkaas oon u malaynayo inuu ku filan yahay muddo kooban haddii alla idmo waxayna daliil u tahay dowladdiinnu inay idin xasuusato meel walba aad ku nooshihiin oo gobolkan ka mid haddaad baadiyaha ku nooshihiinna dowladda way idin xasuusataa haddii magaalooyinka aad joogtaanna dowladda way idin xasuusataa haddii meelo kale aad ku nooshihiinna dowladdiinna qalbiga idinku haysaa keliya intaay idinka maqan tahay idinka ayay idin soo adeegaysaa waxay safar ugu soo jirtaa in adeeg dawliya laydin soo gaarsiiyo noloshiina dib loo soo nooleeyo runtii gargaar caafimaad mid cunto ah mid amni intaba laydin keeno dhanka kale xildhibaan nuur siidow baaba oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya waxauu ugu baaqay shacabka ku nool gobolka shabeellada hoose inay la shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka
inaad la shaqaysaan ciidanka haddii aad ciidanka la shaqaysaan oo nabadgelyada aad wax ka sugtaan insha allahu tacaalaa wax walba oo adeeg asaasi ah oo idinka dhiman way soo dhammaystirmayaan laakiin haddii aydan ciidankii la shaqaynin oo sidii ay tahay warbixinnada aadan ciidanka ula soo wadaagin amnigiinana ma sugmaayo mana suurtagelayso wafdi sare inuu idiin soo booqdo oo idin imaado baarlamanka maamulka jubbaland ayaa kulan ka yeeshay xayiraada diyaaradaha kismaayo iyo afduubka wasiirka amniga jubbaland ken xasan fakad ayaa kismaayo warkan kasoo diray xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta yeeshay kulan ay uga hadlayeen xayiraada ee dowladda federaalk soomaaliya kusoo rogtay duulimaadka diyaaradaha ee magaalada kismaayo iyo afduubkii wasiirka amniga jubbaland mudane cabdirashiid xasan cabdinuur xildhibaanada oo si qoto dheer uga hadlay dhibaatada ay dadka rayidka ka soo gaartay xayiraadda diyaaradaha ee magaalada kismaayo ayaa dowladda federaalk ka dalbadeen inay xayiraadda ka qaado duulimaadka diyaaradaha ee magaalada kismaayo xildhibaanada ayaa sheegay in dhibaatooyinka ugu daran ee ka dhashay xayiraadda ay gaareen dad rayid ah tah sida dadka xanuunsan oo ka adag tahay in dhaqso loogu gaarsiiyo goobaha isbitaalka maadaama ay xayiraadda la saaray diyaaradaha tooska ah
shacabkii duulayay oo duulimaadka ku soo raacay diyaaradahaasi qiimihii ay bixin jireen tikidhadu aad bay qaali ugu noqdeen oo boqolkiiba toddobaatan sare ukac ayaa ku yimid dhibaato dhaqaale ayaa soo gaaray dadkii muwaadiniinta oo isticmaalayay diyaaradahaasi badeecado badan oo suuqa yaalay oo diyaaradaha ay keeni jireen ayaa qiimahoodii kor u kacay waxay dhibaato u keentay shacabkii badeecooyinkaa gadan jiray shaqaale ka shaqayn jiray waaxyaha diyaaradaha iyo duulimaadka ayaa shaqadoodii dhibaato ka soo gaartay oo shaqo la-aan ay meesha ka soo gaartay maadaama duulimaadkii ay hakad ay galeen dhanka caafimaad markaad ka eegtid dhibaato badan ayaa soo gaartay bukaan duulimaad deg deg a heli jiray ayaa maanta dhibaataysan daawooyin deg deg loo keeni jiray isbitaaladeenna ayaa maaragtay dhibaatooyin ka soo gaartay oo aanan la heli heli haynin wakhtigii loogu talagalay qaar ka mid a u baahnaa talaagada oo muddadaa gaaban loo soo isticmaali jiray maanta aan la awoodin oo transit aad u dheer ay soo marayaan taasna ay keentay daawooyinkii in ay maaragtay tayadoodii iyo expirationkoodii uu soo degdego
dhammaan shacabka reer jubbaland xukuumad iyo shacab iyo baarlamaan annagoo isku duuban dhammaanteen waxaan ka wada xunnahay xayiraadda lagu soo rogay dadka shacabka soomaaliyeed dowladda federaalka anigu waxaan garan la'ahay ma waxay yacni xayiraad ku sortay ma dadka shacabka mase waa xukuumadda waa su-aal horta inay isweydiiso cidday xayiraadda ku soo roday taas waxaan filayaa inay dowladda soomaaliya ay arrintaas ay ku gaftay tan kale waxaa jirta maalinka shalay ahaa haweeney laga soo qaaday dhobley oo baabuur lagu soo qaaday shalay subax in saaka isbitaalka ismaail la keenay waad garan kartaa haween foolinayso dhibaatadaas intaan la eg ay soo martay marka halkii markii hore qorshaha uu ahaa one hour dhobley to kismaayo in isbitaalka loo soo gaarsiiyo ama labaatan daqiiq in lagu keeno halkaas waxay ka mid tahay dhibaatooyinka ee ay shacabka ay la kulmeen sidoo kaleeto waxaa jiray daawooyin la geen jiray dhobley iyo afmadow oo kuwa u baahan freeserka oo qaboojiyaalka u baahan boqolkiiba shan iyo labaatan in aan frees lagu kaydiyo laakiin hadda daawo halkan laga qaaday way gaa waad garan kartaa inaysan halkaa aysan badqab ku gaari karin sidoo kale waxaa ka mid ah daawooyinkaas sida waxyaabaha la yaraha agent drugs daawooyinka sheebaarada lagu baaro qaboojiya la-aan ama frees la-aan lama qaadi karo haddaysan ku jirin xaqiiqadii waxa weeyaan arrintan cunaqabataynta ee diyaarada waxa weeyaan dhaqaale burbur badan bay keentay waxay keentay waxa weeyaan in tigirkii waxa weeye shaqaa waxa maarta ku kornay dadkii shacabka ahaa in waxa weeyaan ay tibi waxa qofku waxa weeye dhaqaale aanu iska bixin karin in qofkii waxa weeye marka uu xamar ka dagoolayo la weydiiyo waxa weeye maarta yani meelaha u socdo iyo waxa weeye qabaa'ilka uu yahay in waxa weeyaan la yidhi hadda qayb dadka qaybtiis waxa la yidhi intari baa laydinku dhufanaya sidii waxa weeyaan waddan ajnabi ah oo ka baxsan waxa weeye Soomaaliya sidoo kale xildhibaanada ayaa si kulul uga hadlay afduubka magaalada muqdisho lagu geystay wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur wasiirka amniga jubbaland ayaa si afduub ah magaalada muqdisho looga xidhay wasiirku wuxuu xur u yahay haddii dembi uu galay waa in maxkamad loogu yeedhaa waa in uu jidbaxa waa in waxaa loo haysta loo sheegaa dembigiis la qaymeeyaa markaa kadib waa in haddii la xirayo iyo haddii falka lagu fulinayo markaa kadib weeye waa sharciga dastuuriga ah dowladda federaalka ku qoran midka jubbaland ku qoran kuwa maamul goboleedyada ku qoran oo caalamiga ah waa intaa weeye in loo maro
waxaa xiran wasiir xasaanad lahaa oo maaragtaa ka tirsanaa wasiirada jubbaland haddaynu raacno qaynuunka saxda ah oo dastuuriga ah wasiirku dembiyada lagu haysto in maxkamad lagu horkeeno ayay ahayd war miyaa maxkamad la horkeena wasiirka oo alaana afartan iyo sideed saacadood bay ka soo wareegtay soo maaha ilcaana ma ogsoonin wasiirkaasi waxa loo haysto iyo maaragtay xorriyadiisii waxa loo qaaday guud ahaan intaas waxaa ku dhan warka habeen oo aad kala socoteen raadiyo cadaado warka caawa waxaa soo saaray xasan axmed maxamed waxaa halkan idin kala socodsiinayey anigoo ah maxamed axmed aadan warkan warka xiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu